shirwac waa mahadsan tahay ciidankan etoobiyaanka ah saddex maalin ka hor xuduudda kasoo gudbay waxay yihiin ciidan militariga etoobiya ka tirsan laakiin aan qeyb ka ahayn howlgalka midooda africa ee amisom maalin ayaa waxay ku sugnaayeen xuduudda maalinna waxay joogeen meel la yihahdo kalabeyr oo magaalada beledweyne ilaa labaiy labaatan kilomitr u jirta kadib maalinkii jimcihii ay waxay u dhaqaaqeen dhinaca degmada matabaan qorshaha waxaa la sheegayaa inuu ahaa in dhinaca galmudug ay usii gudbaan laakiin ma suuragelin maamulka iyo dadka deegaanka ayaa waxa ay ka hor istaageen inay gudbaan sida wararka aan helayno ay sheegayaan ciidanka kadib waxay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan dhinaca kalabeyr waxaa u suura gashay inay ku laabtaan gudaha dalka etoobiya oo xuduudda ay ka tallaabaan wagaag xuseen ma la og yahay ama laga warhayaa tiradoodu intay leekeed ciidamadaas
dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada jawiil iyo degmada matabaan oo v o edu la hadashay waxay sheegeen in tirada askartaasi ay gaarayaan ilaa afar kun ilaa afar kun iyo shan boqol inta udhexaysa badankooda baabuur ma aysan wadan baabuur yaraa la socotay waxay ahaayeen kuwa lug kaga soo gudbay dhanka xadka ilaa matabaanna lug ku socday kadibna dib usoo laabtay ciidamada marka waxaa lagu tilmaamay in shan kun ay ku dhowaayeen laakiin tiro sugan lama hayo wagaag marka ay soo galeen degmada matabaan maxay dhaqdhaqaaq sameeyeen amaba maxay kala kulmeen halkaasi
gudoomiye ku-xigeenka degmada matabaan ee arrimaha bulshada oo v o edu la hadashay waxa uu sheegay in maamulka ay la hadleen oo ay ka hortageen una sheegeen weydiiyeenna ujeeddada ay u socdaan waxay sheegeen halkan ayaan waxaan ka raadinaynaa sida hadalka uu dhigay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada matabaan maxamed cali garaad waxay sheegeen ciidanka etoobiya in ay baadigoobayaan argagixisada waxa uu sheegay sida uu v o eda u sheegay gudoomiye ku-xigeenka in ay u sheegeen in ciidanka etoobiya halkaas aanu wax shabaab ah joogin meelaha shabaab ay joogaan ay ka raadiyaan waxay sidoo kale kala hadleen inaan wax dhibaataha u geysan dadka rayidka ah maadaama ay yihiin ciidan lugeynayo meelaha ay soo marayaan inaan dhibaato u geysan waa ay ka ogolaadeen sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka waxaa hogaaminaya oo la socday oo kamid ahaa askarta saraakiil soomaali ah oo dhinaca gobolka soomaalida etoobiya kala yimid waayo xuseen marka laga yimaado faahfaahintaasi ciidamada etoobiya iyo si waxay dadka u sheegeen maamul baa ka jira deegaankaasi maamulka gobolka hiiraan ma ka hadleen ciidamadaasi soo tallaabay ee soo galay matabaan ilaa iyo hadda maamulka nooma suura gelin laakiin maamulada degmooyinka ay sii mareen ciidanka etoobiya waxa ay sheegayaan in aanan xog rasmi ah laga hayn ujeeddada ay u socdeen waddada ay sii marayeen dadka qaar waxay u sheegeen in dhinaca iyo ceelbuur ay u socdaan mar waxa ay sheegeen in galmudug iyo dhuusamareeb ay u socdaan laakiin intaba suuragal ma noqono dib waxay ugu soo laabteen meelihii ay ka tageen xuduudda dib waxayna ugu laabteen wadankooda wagaag ugu dambeyn xuseen haddaan ku weydiiyo ciidamadan gobolka marka laga yimaado soo galay ee soo tallaabay ciidamada etoobiya ee gobolka jooga caadiyan u jooga iyagu halkay kaga sugan yihiin se maxay qabtaan
ciidanka etoobiya gobolka hiiraan meelo badan ayay kaga sugan yihiin waxay kaga sugan yihiin magaalada beledweyne oo waxay joogaan halka loo yaqaano ceel jaalle iyo janta kuwindisha oo magaalada shan kilomitr u jirta sidoo kale waxay ku sugan yihiin degmada maxaas oo gobolka hiiraan ka mid ah waxay ku sugan yihiin degmada halgan oo ina gobolka hiiraan ka mid ah intaasba waxaa ku sugan ciidamo etoobiyaan ah kuwo ka mid ah howlgalka midooda africa ee atmis iyo kuwo ka madax bannaan oo federaalka etoobiya ka socda